doonaya halkan inaan message fariin dardaaran wacyigelin waxuu sheegin isugu jira aan u gudbiyey shacabka reer beledweyne iyo guulahan reer hiiraan sidaa la socotaan labadii bishii maarso maalnimo axada ayaa duqa magaalada beledweyne lee magacaabay dowlad goboleed hirshabeelle alxamdulilah rabbil caalamiin shacabka reer beledweyne dalka ha joogaano ama dibadda ha joogaano sababta xilka laga qaaday waa iska caddahay waadna ogtihiin waxa qarsoonna ma ahan aadna waan usoo dhaweynayaa oo xilku waa meerto ilaahay baa qora markii aad xilka qabanayso markaa ka dageysan ilahay baa qora wax qof loogu mahadiyo ama qof uu xukumo ma ahan reer beledweyne waxaan idinka doonaynaa waan idinka doonayaa haddii ilaahay idmo wax horuu jiray oo aad ogeedeen iyo waxaan idii iftiimiyey anigu intaba way jirtaa sidii aad ula shaqayn lahaydeen dowladda cusub adikaa ikhtiyaarkeeda iskale adikaana laydinka rabaa go-aankeeda le waxaan doonayn haddii ilaahay yidhaahdo dowladnimada lama diidana laakiin waxaa la diidan yahay oo dadkan meeshaan dhigay qofka mas-uulka ah oo xilka haaya wuxuu u dhexeeyaa dowladda iyo shacabka ayuu u dhexeeyaa afka shacabka ku hadlayaa qofka markuu mas-uul yahay ama magaalo mas-uula ka ahaado ama gobolka mas-uula ka ahaado ama wasaaradda mas-uula ka ahaado shacabka wixii ka soo noqdo ayaa qofka mas-uulka ah looga baahan yahay inuu ku hadlo waxaan ku faraxsanahay oon aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan eersaday baahida iyo dulmi iyo tagrifal iyo yacni waxyaabo badan oo dadka magaaladan lagu hayay degmooyin kaleo gobolka waxaa laga yaaba inay lamid yihiin laakiin nin walba nasiibkiis beledweyne arrimaha xilkaygaan ku waayay waxaa ka mid ahaa arrimihii aan baryahan ka hadlaayo oo ahayd inaysan mas-uuliyad dowladeed oo damqasho leh aysan jirin shacabka aanan wakti badan aan mataqaana aan la siinin oo fursad la siin oo baahidooda iyo wuxooda aan laga warqabin in magaalada ay ka shaqeeyaan dad aan deegaanka u dhalan qofka soomaaliga xaq u leha gobolka meel kastana waddanka inuu ka shaqeeyo laakiin waxaa nasiib darro ah dadka oo gobol ku dhashay wax bartay oo jooga oo dhallinyartii oo tiro badan shaqadii qaban kara in meelo kale dad laga keeno waa arrin aad iyo aad u foolxun sidoo kale arrimaha xilkayga aan ku waay waxaa ka mid ahayd wararkii aan saakay sii daynay oo ahayd wasaaradda waxbarashada oo shan iyo labaatan dollar dad masaakiina biibaxa ka soo noqday dowladd waxhaysa aan la arag shaqo aanan aadin meel kale aan wax ka soo gelin magaalada anigaan joogo ooy og yihiin jooga lacagtaas tirad badan oo la saaray waad dareemi kartaa hooyo oo raashin gadda ama mid qudaar gadda ama aabba dhagax dhisa ama mid oo mataqaanahay maqaayad ka shaqeeya oo shan canug wax u baranayso in la yidhahdo canugii shan lahaa dooraa laga rabaa mushaar oona bishii helina la yidhahdo canugia laga rabaa xanuunka leedin waa ogtihiin wasaaradda waxbarashada toban doolar ugu timiday fiiga oo shahaadada iyo rool iyo rool nambarka hal maray waxay ku dartay shan iyo toban doolar wax aqliga biniaadankaa geli karana maahan dan shacabna maahan waayo wasaaradda waxbarashadu iskuullana male oo iskuulle gacanta ku haysa iyo mushaar ka bixiso male ardayda bilaash wax laguma baro nin iska socda oo wasiira oon ilaahay hadduu kuuran yahay dadkii aanan sarfi siinaynin oo adeeg siinaynin inuu waxaasoo lacag ummadda kusoo rogaa waa arrin aad iyo aad u foolxun qofkii raalli ka noqonayo oo laygu bedelay waan soo dhaweynayaa qofkii kale oo hadda xilhaay oo waxaas raalli ka noqonayo waan soo dhaweynaynaa qof walba dadnimadiisa iyo damiirkiisa iyo u damqashada dadkiisa ayaa laga rabaa waxaanan siyaasiyiinta oo xilka haysa aan kula dardaarmaya inta warkiinu macno leeyahay oo dadkiinu macno u samaynaayo oo waxa laga hadlaya wax laga qaban karo baahida dadka hala sheego oo baahida dadka dowladda aad markaas ka tirsantiin ha loo sheego hadday kaa dhegaysa waa in hala gudbiyo bulshada ha lala wadaago dunida maanta waxa waaye waa social media meel kasta ka shaqaynaayo uma baahnidina xataa warbaahin aad u yeerato